barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha feebruarina waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka ah idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mida waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha dalladda dhallinyarada somalilan ee sonyo oo ka hadlaya jidadka ugu habboon ee wax looga qaban karo shaqola'aanta dhallinyarada national development planka imika qaybtiisii labaad la samaynayo in badanna waan ka hadlay maalinta dhaweyde maalinta dhallinyarada somalilandna waan ka hadlay kii hore dhammaaday muu ahayn mid la saaxiiro dhallinyarada youth friendly muu ahayn haddaan si kala dhigo sababtoo ah kamuu jawaabin baahiyo dhallinyarada ka yimi oo lagala tashaday sidoo kalena waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee magaalada boosaaso garoonkan fursado badan buu noo yeelay sababtoo annagu galabtii iyo subaxdii labada waan shaqaysannaa marka habeenkii baan iska nimaanaa insha allah fursado badanoo qaali ayuu noo abuuro runtii wallaahi dee wax badan markii aan bilaabay waxaan ahaa siddeetan haddana waxaan ahay toddobaatan shan shan kiilaa iga dhacay marka waxa wax badan buu ka bedelay sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka rugta noloshu waa guure rugta noloshu waa guure raxmakaale
niyadeenii way rumowde rooblekaalay ii horamadko hayga roorine raxmaykaalay
sorruxlayoo kama ragine rooble wayqay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkayga dhallinyarada maanta marka horese wararkii caalamka oo kooban madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa bilaabayay hanaanka miisaaniyadda qaranka isagoo wata hanaan kale oo difaac halka uu wax ka dhimayo dhaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-ado kale oo ay ka mid tahay wakaalinda ilaalinta deegaanka saraakiil ka tirsan maamulka aqalka cad ayaa sheegay in aragtida nidaamka kharashka dowladda lagu faahfaahin doono warqad isniintan maanta ah loo diri doono hay-adaha xafiiska maamulka iyo weliba maaliyadda ayaa sheegay in faahfaahin dheeraada oo ku saabsan miisaaniyadda la filayo in la sii daayo bartamaha bisha saddexaad ee fooday nagu soo haysa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa diyaariyey khudbaddiisii ugu horreysay ee u jeediyo golaha koongareeska xilli aqalka cad uu dadaal ugu jiro inuu iska fogeeyo dhawaaqyada sheegaya in baadhis madax bannaan lagu sameeyo eedo la xidhiidha in ruushka uu farageliyey doorashada ruushka islamarkaana uu jiro xidhiidh u dhexeeyey moscow iyo dadka ka agdhow madaxweyne trump afhayeen u hadlay aqalka cad sarah sanders ayaa u sheegay telefishanka a b c in ay ku kalsoon yihiin wax kasta oo ay ahaato oo ay noqoto baadhis la sameeyo taas oo imanaysa uun isla natiijada ah in aanu jirin wax xidhiidh ah oo dhinacyadaas dhex maray
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a idaacadeenii barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku guda jirnaa wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalayto dabqabsaday suuq ku yaala magaalada muqdisho haddaba si aan xogta warkaasi u helno waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o wda ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdile cabdiqaadir haddii aad maqlayso bal dabkaasi ka kacay suuqa khasaaraha ilaa hadda la ogyahay iyo bal sababtii dabkaa dhalisay haddii la sheegay
saar aada u mahadsan tahay dabkan aada u foogana ee ka kacay suuqa bakaaraha khasaaraha ilaa iyo hadda la xaqiijiyo gaar ahaana hay-adaha amnigu ay xaqiijiyeen laba qofoo dhimasho ah ayaa lasoo tabiyey in ka dhalatay dartii ka kacay xilli sii horeysay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqaano suuqa khaliifa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud oo dibka markii la damiye kadib suuqa taga wuxuu sheegay in wararka hay-adaha amniga iyo dadka goobta howlaha qabanaya ay tabiyeen dhimasho laba ruux waluusa cadaynin waxay ahaayeen iyo sababahay u dhinteen balse uu sheegay in arrimaha dibka la xiriir ay ahayd dhaawacyo aan oslayn ayaa goobta laga qaaday oo dadka qaarkood shoog noqday in goobta dabka laga celin qaarkood in saqadyada gubtay iyo dib ay kasoo gaareen dhaawacyahan oslayn way jireen oo la geeyo goobaha caafimaad doole ah ayaa kuwa iska fudud oo sababayeen burburka iyo debta waxa meesha ka jiray goobta debku ka kacay oo aan tegay waxay ahayd meel guud ahaanba daarihii ku yaala iyo goobihii ganacsiga iyo maharadihii ay dhulka la simean wadooyin waaweyn baa ka samaysmay suuqa mashquulka badnaa ee bakaaro gaar ahaan meeshan debku ka kacay debka meeshuu ka kacay haddaan dadkan sawirno waa dhinaca galbeed koonfur ahaan suuqa kaga aadan waxay ahayd meel aada u mashquul badan waxaa ku yeelay qandaladii waxaa ku yaalay qaybtii alaabta maacunta luugaday waxaa ku yeelay qaybtii malabka xawlasoodada waxaa ku taalay qaybtii kawaanka hilibka waxaa kaloo ku yaala suuq weyn oo la yidhahdo suuqa khaliifo aada u weyn aada u mashquul badnaa guud ahaana dhulkay la simeen sahra oo wax ka badbaado haba yaraatee ma jirin debku wuxuu bilowday sagaalkii habeennimo marka haddaan si kale u dhahnana xilli dadka salaada subax u suutayeen dadka muqdisho ayuu debku bilowday mid kamida dadka ku sugnaa suuqa kahor intuusan debka bilaaban oo la hadlay idaacadda c o wuxuu ii sheegay inuu maqlay waardiyaha suuqu hal mar qayrinayo oo dhahaya deb baa kacay markuu meesha tageenna uu ku kacay dadku u dhaqaaqa xaggiisana debku wuxuu geystay waxau ii sheegay inuu ka bilowday qayb xawasoodada lagu iibiyo iyo malabka debkuna si sahlan laisku gaarsiiyey meelihii ku dhowaa marka waan gartay.
wararkii ugu dambeeyey laba qof oo dhimashaha la kabinaya cabdiqaadirow markaa suuqaasi ma wuxuu ahaa suuq irid quroo laga gala leh dukaamadu ay dhinaca isku hahayaan oo taasi baa sababtay dabku inuu meelo badan gaari karo mise waa dukaamo kala googo-an oo ku yaala meel bannaan oo aan irid quroo laga gala lahayn ama aan dusha iskaga xidhnayn
waxyaabaha ugu waaweyn ee sahlay in suuqu gu- gubto guud ahaan kurmad kuna adkaado ma laha wadooyin waaweyn ee soo gala waa meel cariiri badan oo wadooyinka meelaha laga galahay aad bay u adag tahay waxay ahayd meel u badan eeqoshada iyo waxyaaba eelamayeeriga saqafyada dabka sahla u badnaa dhismayaasha waxay ahayd meel kawaankii libuu ku yiilay waxaa ku yiila sandaqado yaryar oo malabka lagu iibiyo xalwasoodada maaragta sandaqado lameeriyaha alaabta maacuunta caawda iyo waxyaabaha la xiriira taas ayaana sahlaysa in dabku gudahanis gaaro oo maysan jirin dhismayaal waaweyn oo dhagaxyo ah oo dabkan ama ama iska difaaci karaya ama fursad eh, in laga soo gaaro samayn karaya waan maysan ahayn garta mhm. aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir cabdiqaadir Sababta oo su- waa hagaag cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay bal wixii ka soo kordha dabkaasi iyo wixii macluumaad ee aynu ka helno idaacadaheena soo socda ayaynu dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa aad baad u mahadsan tahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toose iigu waramayey
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhalinyaro tiro badan oo reer somalilan ah ayaa ka cawda shaqo la-aan baahsan oo haysata sidoo kalena ururada dhalinyarada ayaa iyagu dadaal ugu jira in ay wax ka qabtaan shaqo la-aanta haysata dhalinyarada qayb hore oo ka mid a waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha dalada soonyo ee dhalinyarada somalilan ku midaysan yihiin cabdicasiis siciid saalax ayuu kaga hadlay heerka shaqa la-aanta dhalinyarada haysata qaybtana guddoomiye cabdicasiis waxa uu kaga hadlayaa qorshayaasha wax lagaga qaban karo shaqa la-aanta dhalinyarada cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu u waramay laakiin maanay dhallinyaradii ahayn inaad u sheegtaan halka ay iyagu ka sugayaan in shaqo loogu yeedho oo farta laga saaro amaba la siiyo in iyagu maadaama ay aqoon dhigteen ay aqoontaasi ka fikiraan oo intay fikiraan ay meel fadhiistaan ay iyagu wax curiyaan halka ay ka sugi lahaayeen wax hore u jiro inay shaqo u doontaan amaba ay shaqo ka raadiyaan amaba laga siiyo wala waxyaabaha ay mabaadida ay aaminsan tahay soonya ayay ka mid tahay dhalinyarada in kow laga qeybgeliyo qorsheynta qaranka hadday noqoto horumarinta qaranka waxay kow ka tahay waxyaabaha ay aaminsan tahay inaanay dhalinyaradu ahayn dhibaato la xalinayo ee ay tahay in laga doono xalka qarankan dhibaatooyinkiisa inay dhalinyaradu qeyb ka noqoto oo ay xalkii noqoto xalkaana waxay ku noqonaysaa marka dhalinyarada la siiyo space ku filan ama meel ay lagaga doodo arrinkoodii lagu dhegeysto national development plankin iminka qeybtiisii labaad la sameynayo in badanna waan ka hadlay maalintii dhaweyde maalinta dhalinyarada somalilandna waan ka hadlay kii hore ee dhammaaday muu ahayn mid la saaxiiba dhalinyarada youth friendly muu ahayn haddaan si kale udhigo sababtoo ah kamuu jawaabin baahiyo dhalinyarada ka yimi oo lagala tashaday marka iminka kan cusub waxaan doonaynaa in baahiyahaas dhalinyarada ka imanaya in lala fadhiisto dhalinyaradii shaqaaluhu noocmaabay u baahan yihiin higher higher educationkii ma soo saarayaan midhihii qarankan u baahnaa ee suuqii shaqaalaysiintu uu u baahnaa mise way isdhaafsan yihiin suuqii shaqaalay shaqadii suuqii shaqada uba shaqada shaqadii suuqa u baahnaa iyo dadkii ay soo saarayeen jaamacaduhu way iswaafaqsan yihiin wahagaag waxyaabaha markaa doonayna iminka in lagu daro waxa laga dhigo way waxaa kow ka ah in higher educationka ama jaamacaduhu waxbarashada sare gareeyaan waxyaabaha ay bixinayaan baahida dalkan leeyahay resourceka dalkan yaalla si marka ay kasoo baxaan dadkan ay uga faa'iideystaan dhulkoodii islamarkaana ba- resourcekii iyo iyo iyo fursadihii yaalay ay ugu bedelaan opportunities ay Waaye.
noloshoodii ku kabaan way taasaan markaa doonayna inaan gaabgareeno bridgekaasaan doonayna inaan abuurno sidoo kale waxaan soony ahaan doonayna inaan sameyno iminka sanadkan national youth sector strategic plankii oo aan iminka qorshihiisii wadno kaasina wuxuu ka caawinayaa in baahidii dhalinyaradu ay iyagu sheegatay iyaga aan aan dhakada lagaga keenin xal aanay iyagu aan xaggooda ka iman macnaha inuu yahay xag- xaggooga xalku ka yimaado waayo haddaan ku weydiiyo cabdi casiis en, de mashaakilaadka dhalinyaradu maaha wax maantu bilaabmay oo wax in badanna soo taagnaa islamarkaana en, wax- muddooyin badan soo taxnaayoo soo jiray En, muddooyinka ugu dambeeyey amaba dhowaan aan idhaahde waxa laga sameeyey amaba dee ka sonya ahaan la ikhtiraacay wax la yidhaahdo en, sanduuqa horumarinta dhalinyarada somalilan sanduuqaasi halkuu ku dambeeyey wax socda ama oo hirgala oo shaqeeya ma yahay se muxuu ka tari karaya hadduu hirgalo ummadaasi ama dhalinyarada walaal ashraa waad mahadsan tahay hoggaankan cusub ee iminka loo doortay dalada dalada dhalinyarada somalilan waa hoggaan ka kooban sagaal iyo toban xubnood oo ka kala soco dhammaan gobolada somalilan waxyaabaha nooca priority-ga ee aanu doonayno intan teramkan aanu joogno inaanu hirgelino sanduuqaasaa number kow ka ah madaxweynaha la jeero hore ayaan kala kulanay dowladdana waanu kala kulanay sanduuqani waa waxyaabaha aan doonayno in lagaga baxo baahiyaha dhalinyarada ee jira maanta taagan oo sanduuq la doonayo in lagu maalgeliyo hal abuurka dhalinyarada sanduuqan markaa wuxuu caawin doonaa in hal abuurkii dhalinyarada ee ay hagaysay soonyo ay hesho maalgelin ku filan oo ka ka jawaabaya baahiyaha baaxadda leh ee dhalinyarada haysta ee bilaa camalka ka mida ee ka mida maandooriyayaasha iyo qaadku kow ka yahay ee ka mida magaranaysaa itijaahii iyo civic educationkii yacni dalka lahaanshihiisii dalka qiimihiisii dalkan inuu yahay dal curbina oo firjana oo qofku haddii u fekero fursad ka dhex abuuri karo inaan aam- inay aaminaan baa la doonaya halka ay dhalinyaradii ay kaga dhacday dhibaatooyinkan inay ka tagaan dalkii inay quustaan inay arki waayaan magaranaysaa fursada inay banaan tahay marka sanduuqaasaan doonaya inaan ku abuurno oo aan dhalinyaradii nidhaahno okay waa inaad la timaado arrin iyo ra'yi soconaya islamarkaana waa inaad sanduuqa iyo soonyo ku qanciso inuu shaqeynayo fikirkaaga macnaha markuu fikirka keeno in in sanduuqaasi lagaga maalgeliyaad tilmaamaysaa miyaa ah marka laga maalgeliyo sanduuqina imika wuu dhow yahay in digdigii la magacaabo ee farsamadiisii iyo sharcigiisii baan gacanta ku haynaa dhawaanna waan dhameynaynaa insha allahu sanadkan gudihiisa haddii ilaahay ka dhigo weliba lixda bilood oo horeysa aad inuu baad inuu sanduuqaasi istaago shuruucdiisi iyo nidaamkuu shaqeynayo aan meel ku tiirnaan doonahay oo noqdo wax ka jawaabo baahiyaha dhalinyarada haysta maanta so- somaliland aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dalladda dhallinyarada somalilan ee sonya cabdicasiis siciid saalax oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha haddaan jaleecno waa heesta ay si wadajir sida wadajirka ugu luuqeeyaan cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan waa heesta rugta nolosha
ruta noloshu waa guure ruta noloshu waa guure raxma kaalay
Yadani wayru mawde roble kaalay.
horamadku hayga roodine raxmay kaalay
Sorulayo kamaragine roble weekan. Rugta noloshu waa guure, rugta noloshu waa guure, roble kaalay.
rayadii jacaylkiyo raysii u baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaanu goonay nafta raaxadeeday najadaan sugaya
Ubax roobka qaniiniya ramaajiya dhuldooglo. Rutan canabka lama haayo, ruuxadu ku maran tahay sida loogu reeyay. Amboo kuuriya qaar.
rayadii jacaylkiyo raysii u baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxadeeday rajadaan sugaya
Ubax roobka qaniiniya ramaajiya dhuldooglo. Rutan canabka lama haayo, ruuxadu ku maran tahay sida loogu reeyay. Amboo kuuriya qaar.
daayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca
alla ilahe sidaa rabay habiimadiidin yeeraga way ragga kanta doorto
dhayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca
ilahe sidaa rabay habiimadiidin yeeraga way ragga kanta doorto
rugta noloshu waa guure rugta noloshu waa guure raxma kaalay
yadeeni way rumowde rooble kaalay ii horamadko hayga roorine raxmay kaalay
Soo rumeeyo kama raadine roob la weekan. Rugta noloshu waa guure, rugta noloshu waa guure, roob la qaaday.
rumaan beed ku yaaliyo candhelayda raacay rugbar waa qataalo lagu baahi reebay raalidii ideeqiyo reerkahaybadiisa
Ubadkiya halbowlaha Rabbi kuu ku beero. Rajada sugaya Alla ilmeeyo, wixii ni xigaaliyo, ni rayeedi dhowrto.
rumaan beed ku yaaliyo candhelayda raacay rugbar waa qataalo lagu baahi reebay raalidii ideeqiyo reerkahaybadiisa
ubadkiya albowlaha rabbi kuu ku beero raja la sugaye alla ii rumeeyo wixii nii xigaaliyo ni rayeedi dhowrto
daayaha urooney ti lagu rakibaye maankaygu raaca
alla ilahe sidaa rabay allalehe hee sidaan rabay bay tidhi hodan cabdiraxmaan iyo cawaale aadan oo ka horreeyey heesta rugta nolosha sahraadda intaas kaga nimaadno haye xalaytu malaha waxaan filayaa in eh, lagu dhawaaqay en, oscarkii oo ama filimada ugu wanaagsan iyo fanaa en, maxaa la jilayaasha iyo waxyaabaha ishanood ku haysay malaha Eh, ismaaciilow waa sida aad sheegtay xalay toole ayaa red card badkii ahaa habeen dadka maraykanka joogay iyo dadka dunida joogay ee fanka xiiseeyaaba ay aada isha ugu hayeen buu ahaa Eh, t- shaashadaha telefishinada lagala socday social mediaha dad badan baa kala socday balse waxaan halkan doonaya inaan ku xuso eh, mid ka mida dadkii guuleystay xalay toole ee awoodka la siiyey ama abaalmarinta la siiyey waxaa ka mid ahaa en, mehershla cali waa nin muslina maraykanka madoowa wuxuu kasoo jeedaa aan, dalkan maraykanka gobolka california ee magaalada auckland la yidhaahdo ee wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii bishii february lix iyo tobankeedii si kale waxaa la odhan karaa waaba sanad waxay kusoo beegantahay guushan uu kasoo hooyey xalayto sanad guuradiisii saddex iyo afartanaad wow marka xaasiyo wuxuu leeyahay ilmo yar oo najmo la yidhaahdo xaaskiisana waxaa la yidhaahdaa amatus sami kareem marka waa isla doonasho ilaah sanad guuradiisii bay ugu soo beegantay isagoo xalay oo dhan dunida laga daawanayay oo la guddoonsiiyey abaalmarintaasi waana nin muslina oo madowa oo dalkan maraykanka ee dadka u dhashay ka mida waan gartay Ee, wuxuu ka qayb galay een, filimaan badan amaba een, ee, wax ka turjumay qaar wax ka jilay qaarkoodna ee, waxaa la sheegay inuu xagga muusiga iyo ka caawiya habdhaca marka waxa weeye welibana dee xili xasaasi ay kusoo beegmaysa iyadoo dood badan islaamka iyo maraykanka waxyaaba badan ka ay ka jiraan taagan tahay exactly.
waan gartay haddaynu intaas kaga nimaadno wararka dhinaca hollywoodka ama red carbetka ama xilliga la guddoonsiiyo jilayaasha ugu wanaagsan iyo filimada iyo waxyaabaha dalkan maraykanka oo bishan oo kale sanad walba inta badan ay dhacdo haatanna dhinacii warbixinaha haddaan saharay ku noqonno magaalada boosaaso waxaa kusoo badanaya garoomada yaryar ee habeenkii lagu ciyaaro kubadda cagta ku waxaana s- ay soo jiidatay dhalinyaro badan haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa booqday garoomadaasi warbixintan ayuuna noga soo diray xilliyadii hore dhallinyarada magaalada boosaaso waxay ahaayeen kuwo kubadda ku ciyaara garoommada magaalada boosaaso gaar ahaan xilliga galabtii laakiin magaalada boosaaso waxaa aad ugu soo badanayay baryihii ugu dambeeyey garoommada habeenkii ay dhallinyarada ku ciyaarayaan qaar ka mid ah dhallinyaradii oo aan xalay kula kulmay mid ka mid ah garoommadaasi ayaa ii sheegay in faa'iido weyn u tahay dhallinyarada xilligan maadaama habeenkii kubadda ay ciyaarayaan wallaahi garoonka aad baan ugu riyaaqnay awal galabtii la ciyaari jira hadda laakiin waxaad moodaa in magaalada ay habeen walba qof walba ku ciyaara ilaa sideed saac habeenimo marka wallaahi aad baan ugu faraxnay xataa wuxuu eh, isdhexgal bulshii wuxuu samaynayaa barasho dadaadan aqoon xataa marka aad baan ugu faraxnay in garoommadan naloo sameeyo ma haween walbaa ku ciyaadhaan habeen walba waxaad hal saac bar baan leenahay iyo habeenada kale oo adi kalena ballansado bal dhallinyarada siday ugu cayaaraan iyo siday ugu cawayaan wallaahi dhallinyarta awal garoonka horta fooday ahaan jirtay kan laakiin waxaad dareemaysaa in sida kubadda caalamka ay tahay qof walbana dee ixtiraam iyo waqti uu leeyahay waqtigiis uu dhowranayo si fiican baa loo wada ciyaaraa ma lacag baa haa qof walba waxa weye sideed doolar waa naadigi labada naadi lix iyo toban doolar bal waxay iga wartaa farqiga u dhexeeya marka garoonkii oo galabtii lagu ciyaari jiray iyo dhallinyarada magaalada iska geli jidhay iyo dhallinyarada hadda markay shaqooyinka yimaadaan oo kale garoonka soo gala kubad ciyaara ka war wallaahi hadda ga- dhallinyartu galabtii awal dee hal naadi unbaa la daawan jiray garoonka laakiin hadda saacad walba kooxa soo gelaysa intana inta garoomo magaalada ku yaal waad garanaysaa inay aad u badan yihiin haddana ma arkaysid habeenkii iyagoo wax oo firaaqa ah saasay tahayna aad baa loo daawadayo dadka aad bay isku taageeraan
Eh, magacaaga magacayga waa cali asan shariif Eh, cali bal ii waran maxaa farqiga u dhexeeya garoomadii hore lagu ciyaari jiray ee boosaaso kuwa waaweyn iyo kuwa hadda ee ku soo kordhaysa lax Een, farq weyn baa u dhexeeya ee, sida haddii aad fiiriso xagga amniga ee, in ciyaal walba ciyaarta ku socotay inay kuu soo galaan ku foodeeyaan kan waxaa male qof walba wuxuu leeyahay hal waqti oo hal saac ah oo lixdan daqiiqo ah kaasi ay u saamaxaysa ardaya qofka ciyaaraya in oo waayo hadda isdhex- isdhexgal bulsho iyo qof walba aad aad hore u garanayn ayaad arkaysa iyo waan laga baxayaa sidii een, garoomadii hore ee hadda roog baan ku dhilna wax buuq iyo wax ma aragno iyo een, xagga inuu qofka markuu dhaco een, dhaawacyada soo gaari jiray waa ka
ilaa meeqa sac lagu gaaraa marka ciyaar dee marka ee, toddoba saci bar ee, siddeed saci bar habeennimo laakiin hadda waxaad moodaa in toddoba saci bar ay ku eg tahay dacwada kale dhallinyarada ganacsatada ah ee ka ganacsada suuqyada magaalada boosaaso ayay sidoo kale fursad u noqotay kubad ciyaarista garoommada habeenkii maadaama galab iyo weliba subax ay ku mashquulsan yihiin shaqadooda garoonkan fursado badan buu noo yeeray sababtoo annagu galabtii iyo subaxdii labada waan shaqaysanaa marka habeenkii baan iska nimaanaa insha allah fursado badan qaali ayuu noo noo abuuray runtii Ee, ganac- ee, ganacsatada waxaa la dhahaa inta badan fadhiga cabitaanka suuqa ay joogaan ee, waa ka duwantihiin dhallinyarada kale adigu ee, culays weyn baa leedahay haddaan kula kaftamo muxuu ka bedelay ka jir dhisid ahaan wallaahi dee wax badan markii aan bilaabay waxaan ahaa sideed haddana waxaan ahay toddobaatan shan shan kiilaa iga dhacay marka waxa wax badan ba ka bedelay habeen walba ciyaardhaan habe adugu habeen dhaaf hadda markay waan ugu gaabin habeen dhaaf ciyaarnaa marka saasaan u ciyaarnaa sakariye ee, bal ka waran ee, garoomadan salaxa ee kusoo badanaya ee boosaaso wallaahi maasha allah aad iyo aad waa lagu faa'iiday waxyaabo badan ayaa iska bedelay magaalada magarata marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa garoomada kusoo batay waxaan kasii jeclaana weliba inay garoomada intaa kasii bataan adigu ganacsatada ka mid tahay ee, bal fursad intee leeg buu siiyey ganacsatada garoomadan wallaahi aad fursad aad iyo aad weyn mid aad iyo aad u badan buu siiyey kalsooni badan buu ku abuuray dhallinyarada hadday tahay haddii odayaashay tahay marka waa kalsooni aad u weyn waa kalsooni aad u weyn magarata dukaamadooda ku maqan yihiin oo ilaa subaxii ilaa galabtii Ee, bal garoonkan ee, ka jir dhisid ahaan ee, ka ganacsataan maxaa ka bed- muxuu ka bedelay waxweyn buu kabadel waxweyn buu kabadel waxaad arkaysaa odayaal badan oo habeenkii meesha jimicsi u imaanayo kuwa kubada cayaarayo waxyaabo badan ayuu ka bedelay waxyaabo badan buu kadelay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa garoomada in loo sii baday weliba Ee, bal ka waran waayihii hore ee kubadda ee, iyo garoomada waaweyn wallaahi waayadii hore garoomada waaweyn waa garooma aan caadi ahayn anagu jaani sidaan oo kalento hadda ay dhallinyarada heleen anagu markaa maana helin laakiin dhallinyar hadda jirdho garoomo yaryar oo ay ku ciyaari karaan oo jirkooda ku dhisan karaan ay heleen anaga laakiin fursaddaas weli horu maana helin marka hadda ayanu dadaalkii iyo kartidii wadnaa ma garata Ee, waxaa kaloo jira dhalinyaro usoo caweysintaga Ee, dhalinyaro eh, ma kubadda ciyaardhaan mise daawasho u imaataan bal ka waran salaxa muxuu ka bedelay dhalinyarada maasha allah wallaahi bilaahi tallaahi isbedel weyn buu sameeyey mashquul badan dhalinyarada ku jirta camal la'aan jiday awgeed buu sameeyey dhalinyar ahaan u fiican yahay isboortaan haddii arooga noqoto ani fikirkayga wallaahi waa saaxiibaad
horta aad waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha meeshan iskale cabdulaahi sheikh dee waxa weeye horta magacayga waa bool cabdalla wuxuu sameeyey dee soo jiidasho aad u wanaagsan waxa weye ku dheelna haddaanu ka soo baxay saddex gool baa caawa soo dheliyey Een, waxaan rajeynayaa dee inuu goroomo badanna sii sameeyo magaalada een, aag baanan goroomo lahayn Een, waxa weye oo loo soo lugeeyaa inuu sii fasilitiiskaa sii badiyo agab waxyaalo kalena keeno lagaga daydo hadda goromada lagu dayday boqol gorom baa la sameeyey wax kaloo lagu daydan oo dhalinyarta ku mashquulsho inuu keeno baan rajeynayaa Een, waana salaamaya ninkana waxaa la muse jaabir muse ka waran garoomada maxay ka bedeleen muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha magaalada boosaaso waxaa aad ugu soo badanayey garoomada sida gaarka loo leeyahay ee habeenkii dhallinyarada ay kubadda ku ciyaaraan yuusuf maxamuud v o e boosaaso waa hagaag intaa haddaynu kaga nimaadno boosaaso iyo warbixintaasi haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa fanaanka cabdiqaadir jubba iyo heestii baarlin
codkaasi cabdiqaadir jubba wuxuu gebagabo yahay idaacaddayda duhurnimo sahre ciidle nuur iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada iyo anoo ismaaciil xuseen farjar wax ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismuqal dambe oo xiise leh